waxaanu la kulannay safaarada aada iyo aada u fara badan iyo beesha caalamka iyo daqbixiyayaasha anagoo ka kooban shan wasiiro anigu aan hogaaminayey nairobi baanu tagnay wiig baanu joognay markaa dad fara badan baanu la kulannay cidda aan la kulannay waxaa ka mid ahaa maraykanka waxaa ka mid ahaa denmark waxaa ka mid ahaa sweden waxaa ka mid ahaa norway waxaa ka mid ahaa talyaaniga waxaa ka mid ahaa faransiiska waxaa ka mid ahaa switzerland adu way fara badnaayeen world banka difid u s aidka iyo un agencies oo dhan baan la kulannay waxaan la kulannay ninkan labaad ee nin kale isku xiga marka dad aada iyo aada u fara badan oo beesha caalamka oo dhan baan la kulannay maxaa ka wada hadasheen waxaa ugu weynaynu dee ka wada hadalna horta warbuuxin baanu warbixin baanu ka siinaynay wixii ka dhacay turkiga iyo wadahadaladii somaliland iyo soomaaliya oo beesha caalamka aada iyo aada u xiiseynaysay kana xumaatay inay burbureen oo burburkaasina oo xagga ka yimid soomaaliya taasoo ay ku kaceen sida aad ula socotaan aan horeba idinku sheegnay inay kusoo daraan dad u dhashay somaliland oo somalilandersay kusoo dareen uguna talagareen inuu shirku u burburo annana waanu kasii afeef dhiganay prime ministerkaan hore ugu qoray caalamkaan u sheegnay turkiga warqadeedii u geeyey beesha caalamka dadkaan la kulna aada iyo aad bay noogu garaabeen in waxa ay ku kaceen ayna wax dee saxa ahayn oo ayna ugu talagelin niyadsimidii aanu anagu ku tagnay mid lamid a ayna la iman waxaananu caalamka ka codsannay in si ugu dhaqso baha badan ay lanoo soo dhex galo oo mediation loo sameeyo oo beesha caalamka ama iigaas ha noqoto ama a u da ama u n-ka ama european unionka iyo waxa layaalo wixii la mid ihi ay sida ugu dhaqso badan intaana waxaan faraha ka bixin arrinkan si qoto dheer loo aago waayo iyaga markaa codsigiina gudbisay in lasoo dhex galo jawaabtaad ka hesheen maxay noqotay aada iyo aad bay ugu qushuuceen way eegayaan way la hadlayaan xamar waxaanu filaynaa sida ugu dhaqsaha badan in ay xamar ula hadlaan una sheegaan waayo caalamka diyaar uma aha in wadahadaladani ay burburaan diyaar uma aha inay regionka iyo hon of africa iyo wadanadeenan dhibi ku timaado anaku nabad baanu doonayna iyo wanaag iyo inaanu hawsheeda ku dhammaysano oonu si wanaagsan u kala tagno dowladda soomaaliya oo dee ay naga go-antay inaanan wada joogin haddiiba dhinac kale loo dhigo ama beesha caalamku wixii kale ay keenaan ee shuruudo la xidhiidhay aan ka ahayn taa diidantiina inay dad reer somalilan wadahadalada qayb ka noqdaan ma ogolaansan idinku
horta ma ogolaan in dad somaliland u dhashay inay wadahadalada kasoo qayb galaan taasi maaan ogolaanayna ma aha mana ogolaana inaanu nankii xamar oo mar labaad wada fadhiistaana waxaanu doonaynaa in laysukaayo dhegeysto nala dhex galo sida caalamka wadahadaladu dhacaan iyo dowladaha kala tegaya iyo dhibaatooyinka caalamka ka taagan sida loo maamulo si lamida naloo maamulo waayo waxay aanu xaqiijinay soomaaliya iyo somaliland oo wada fadhiistaa inaynu waxba isla gaarayn waxaa la yaala wixii aanu ku heshiino dhan may fulin daacad kama aha maalin kasta guruub cusub baa imanaya diyaar ma aha marka waxaanu doonaynaa in hawshan ay la wareegto beesha caalamku oo sida loo dhex galo dowladaha ishaysta loo dhex galo doorka uga banaani markaa muxuu noqonayaa turkigu kiyuu ku jira mid ka duwan miya turkigu dee kuma jiro oo lama dhex fadhiyo turkigu wuxuuna siiyey un venue wuxuuna siiyaa qolka iyo meeshaanu ku wada hadlayno markaa soomaalidun baa wada hadasha marka somalilan iyo soomaaliya wada hadla marka af somalilananu ku hadalaa marka annakaa dhexdeeda iska arki jiray tii inaanu ka gudubno oo maanta dadna dhex fadhiyaan oo si habaysan oo qaab wanaagsan leh oo wada hadal dee caalamiya oo dadku arkayaan aanu ka wada hadalanu doonayna hadii lahayla